bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wabacd ujeedo caddayn xukun sharci ah maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo saddex bisha rajab kun afar boqol iyo afartan hijri waxaa maxkamada shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad aweys ismaaciil aadan oo loo yaqaano aweys kulambey da'diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay d s taridada kalena shaqaynayay qaab jaasuusnimo ah una gudbinayay macluumo badan oo ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalbatay eedaysana aweys ismaaciil kulambey wuxuuna ku jawaabay haa waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan ciidanka riddada wuxuuna iga codsaday inaan hub la soo goosto waana ka aqbalay kadibna wuxuu igu yidhi waxaan kaa rabaa inaad ii soo gudbiso nambarada ragga saraakiisha aad taqaano waxaan ku idhi nambaro dansan ayaan hayaa waana u gudbiyey wuxuu igu yidhi nambar sidan haddaad ii keento abaalmarin ayaan ku siinayaa kadibna konton dollar ayuu ii soo tuuray kadib ayuu ila soo xiriir igu yidhi waa muhiim inaan is aragno ee muqdisho iigu imow anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad cilmi warsame cumar da'diisuna tahay labaatan iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu markiisii hore waardi ka ahaa xarun beledweyne ku taallo oo hoos tagta hay-ad ingiriis ah kadibna waxaa loo soo diray inuu isu soo dhiibo mujaahidiinta qaab toobadkeen ah si uu macluumo uga keeno mujaahidiinta intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalbatay eedaysana cilmi warsame cumar wuxuuna ku jawaabay haa waa run waxaan la shaqaynayay hay-ad la yidhaahdo d s u oo waddanka ingiriiska laga leeyahay waxaana la shaqaynayay muddo dhan shan bilood kadibna waxaa la ii soo diray inaan isu dhiibo mujaahidiinta qaab toobadkeena si aan u tago meel la yidhaahdo booco kana keeno macluumaad kadibna waxaan sawirro kamaha maamulka anigoo adeegsanaya mobile tagno ah waana u dhiibay kadibna waxaa laigu yidhi waxaa lagu soo dhiibayaa qalab la shaqeeya diyaaradaha wax duqeeya anigoo ku howlan shaqadaa ayaa la isoo qabtay waxaan mishaar u qaadan jiray laba boqol iyo toddobaatan dollar eedaysanaha saddexaad cumar cabdullaahi cabdi da'diisuna tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidanka jabuuti ee ku sugan hiiraan uuna kala shaqaynayay qaab jaasuusnimo ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalbatay eedaysane cumar cabdullaahi cabdi wuxuuna ku jawaabay haa waxaan la shaqaynayay ciidanka jabuuti ee jooga hiiraan gaar ahaan kuwa jalalaqsi iyo kuwa beledweyne waxaana kala shaqaynayay dhinaca macluumaadka waxaan u qaabilsanaa inaan usoo gudbiyo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta xerooyinkooda iyo gaadiidkooda iyo xilliyada ay wax weerarayaan iyo macluumaad ku saabsan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan guryahooda iyo gaadiidkooda waxaan u gudbiyey macluumo badan waxaana la shaqaynayay toddoba bilood anigoo sugaayo shareexooyin welina isoo gaarin ayaa la isoo qabtay inta aan la shaqaynayay waxaa la isiiyey afar boqol toddobaatan iyo toddoba dollar iyo kaarkaar eedaysanaha afraad maxamuud abuukar xaaji da'diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay d s taridada kalena shaqaynayay qaab jaasuusnimaha una gudbinaya macluumo badan oo ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalbatay eedaysana maxamuud abuukar xaaji wuxuuna ku jawaabay haa waxaan waxaan shaqadan ka wada shaqaynaynay aniga iyo laba kale waxaan macluumo u gudbinaynay nin xamar joogo wuxuuna naga codsaday inaan usoo gudbino macluumaad gaar ahaan teleefoonada saraakiisha mujaahidiinta ee jooga shabeellada hoose waxaana u gudbinay labaatan magac iyo toban nambar anigoo shaqadaas ku howlan ayaa liisoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha afarta iyo jawaabtay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay xukun dil oo xaddu riddo ah maraajicda loo cuskaday kow qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abu daawuud watirmidiyu wannasaa'iy wabna maaja wa axmed labo qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa halaad afayibu azani wannafsu binnafs waataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca muttafaqun calayh haddana waxaan guda gelaynaa insha allahu tacaala fulinta xukunka